iyadoo ay muddooyinkii dambe dabeylo xoogani ka socdeen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa saameyn xoogan kala kulmay bulshada ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda xaafada midnimo ay degan yihiin dadkii kasoo laabtay xeryaha barakacayaasha ee kenya iyo kuwii ku barakacay gudaha dalka ayaa kamid ah meelaha ay saameynta daran ku yeesheen si gaar ah waxaay dabeyluhu xireen wadooyinkii muhiimka ahaa ee soo geliyay xaafada ka gadaal markuu bacaad xoogani kusoo rugmay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada midnimo ee magaalada kismaayo ayaa ka hadlay saameynta ay dabeyluhu ku yeesheen iyagoo hay-adaha ay quseyso ka codsaday in wax laga qabto arintaasi oo caqabad ku ah bulshada xaafadaasi waxaan u cabanaynaa hadda oo noo haray ilaa heer madaxweyne inaan u cabanno waxaan codsanaynaa madaxweynaha jubbaland cod dheer iyo cod gaabanba kana codsanaynaa inuu dhibaatadana saaran ee naga dambaysa ee meel walba naga qabsatay inuu naga kor qaado ilaahay si isagana wixii dhibaatoo dhan ku hayoo dhan ilaahay uga qabto saa darteed halkan waad aragtaan waxaa yaalla bacaadka waana guryaha ugu roon hadda gurigan hadda aan hor fadhiyo guryaha ugu roon buu ka mid yahay halka almeer hadduu istaago guriga daaraddiisa qofka fadhiyo si toos u arkayaa guduhu wuu buuxaa daaqadu way buuxaan safiitooyinka oo nagu soo dumay marka dhibaatan waa dhibaato socoto oo hadda xilligeedii baa la gaaro ay bilaaban jirtay waana nagu socotaa saa darteed codsiga innaga waxaan u diraynaa ilaa heer madaxweyne degmo iyo meelo badan baan soo marray waan ku daalay annaga waxaa dhibkanaga ka danqaday oo noo soo gurmada waxaa ka jira komishineerka xafiiskan j r a hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha iyo wasiirka xiriirka dibadda iyo maxaa qorshaynta ninka la dhaho cabdiraxmaan maadey labadaa nin khayr khayr adduun iyo adduun iyo akhraba allaha liimaanahan leenahay way ka danqadeen dhibka annagana haysta way isku dayeen inay wax ka qabtaan cagafaa saddex shan oloo soo diray marka mid walba ay xoogaa saacadaha shaqayso way iska tegayeen nimankii baasha waday shidaalkan naga go-ay iyo meeshan culays weyn baa yaallaan wax ka qaban karin markaa saa darteed cid kastoo annaga hal badiiloo carraa naga qaad waa u mahad celinaynaa cid kastoo dhibaatadaas ka daqanaysana waxaan ka codsanayna ina wax ka qabato dhanka kale gudoomiyaha xaafada midnimo mahad maxamed xuseen ayaa dowladda ugu baaqay inay wax ka qabato bacaadka xiray wadooyinka xaafada midnimo haddaan nahay reer midnimo ama xaafada midnimo si gaar ah inoo saameeyeen aan isleeyahay wadooyin muhiim u ah deegaankan midnimo baa ay bacaaduhu naga xireen dabeyladu iyo maxay ahayd ay waxyaabahan marka mararka qaar inta badan waaba wax sanadkiiba laga yaaba mar iyo laba inay iska iska yimaadaanba dabeyladii wadooyin tiro badan oo xaafadda soo gelahayay oo dhowr juha ka kala imaanahayay bay gooys bay gooyeen oo maxay ahayd bacaad baa xiray runtii markii aan ka hadlayno wadooyinka waa waxyaabaha ugu muhiimsan wey bulshadu sababto haddii aanan qofka uu adeegu rabo uunan heli karin meel maxay adeega usoo maraba uuna haysanin runtii waa dhibaato aan aada maxay ahayday bulshada reer midnimo u danqisay haddaan marka usii gudagalo wadooyinkaas hadda bacaadka ee inaga xiray waa ilaa lix waddo way gaarayaan xaafadda uun qeybo kala duwan kasoo kala galgalahayay gudaheeda way jiraan meelo badan oo isku socodkii ay laftarkeeda ka xayran yahay dad badan oona xitaa gaadiidka uunan u geynin raashinkaa jira oo lianna bacaad baa xiray guryahoodii ma tegi karo wax gaadiid oo tegi karo lama arko marka waxaan rabnaa oo baaqeyaga iyo codsigeenaba intaba uu yahay hay-adaha samafalka ahe u gargaara ummadda soomaaliyeed inay naga caawiyaan deegaan dhan oo qaryad dhan ay degan tahay oo isku socodkii bulshada wax badani maxay ahayday u naafooyo weeye jidadkaas xirmay jidadkaas xirma dartooda wax badan noogu naafoobay waxaa ka mid ah qofkii gaadiidkii meel dheer buu ku geynaya waad kaga degaysaa gurigaagii ma tegi karo wuxuuna la tegi karin waa bacaad raashinkii aad gaadiid kusoo qaaday magaaladii aad gaadiid kaga soo raacday gurigaagii kuma geyn karo meel dhexaad kaga degaysaa oo gaadiidka wuxuu ku ley war halkaa ma dhaafi karo bacaadka antaa uma geli karo